جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dowladda silibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in abay axmed ay ku wargelisay halista ka dhalan karta dagaal uu la galo eliteria howlgal khasaaro lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalla murtadiinta ku dhex maray shalay degmada beled xaawo ee gobolka gedo madaxweynaha dowladda eliteria ayaa lagu eedeeyey inuu door ku leeyahay dagaallo laga cabsi qaba in mar kale ay dib kaga qarxaan gobolka tigree ee dalka itoobiya munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjibisay madarasada ibnu cabbaas ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baae ardayda macadka khadiija bintu khuwaylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subax arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in abiy axmed ay ku wargelisay halista ka dhalan karta dagaal uu la galo eliteria nuur cali warsame abowshayba ayaa warbixintan inoo haya waxaa cirka isku sii shareertay xiisadda colaadeed ee ka dhexe taagan dowladda xabashada etoobiya iyo xukuumadda eritereya waxayna labada dhinaca qarka u saaran yihiin inay dagaalamaan mas-uuliyiin etoobiyan ah ayaa ku eedeeyey xukuumadda asmara inay kumanaan askari oo dheeraad ah kusoo daadguraysay gobolka tigre ee dhaca waqooyiga etoobiya jenaraal tadhase werede oo ah madaxweynaha ismaamulka tigreega ee taabacsan xukuumadda adisababa ayaa caddaymo cusub oo ujeediyey ku sheegay in eritereya kumnaan ka tirsan ciidamadeeda u soo dirtay etoobiya ayna qabsadeen degmooyin iyo tuulooyin xuduudda dhaca tadhase wuxuu eedeyntiisa ku xoojiyey in garab ka tirsan jabhadda t b l f oo wada shaqayn la leh ee siyaas efawarki ay saanado huub ah kala soo degeen dekedda magaalada casab dhinaca kale dowladaha reer galbeedka ayaa walaac ka muujiyey dagaal ka dhex qarxa labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda dowladda kaafiradda maraykanka ayaa sheegay inuu khadka teleefonka kula xidhiiray gaal abiy axmed uuna ka codsaday inuu ka baaqsado dagaal uu la galo eritereya xukuumadda washington waxay muujisay in ifafaalaha muuqda ee colaadda loogu durbaantumayo uu sabab u noqon doono dagaal lagu hoobto oo dhex mara labada dal ee deriska ah madaxweynaha eritereya ayaa maalmo ka hor eedeyn toosa u jeediyey abiy axmed oo uu ku sifeeyey hogaamiye macangag ah islamarkaana horar ku ah dekedaha eritereya mahadsanid abushayba howlgal khasaaro lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugan yihiin xaafadda ciise cabdi ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhaawaca waa hal askari oo murtad ah waxa uu qaraxani imaanayaa xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalla murtadiinta ku dhex maray maalintii shalay gudaha degmada beled xaawo ee gobolka gado marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya dagaalo xoogan oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh ayaa shalay waxay ka dhaceen gudaha magaalada beled xaawo kuwaasoo u dhexeeyay maleeshiyaad murtadiin ah oo kala taabacsan maamulka riddada ee jubbaland iyo kooxda riddada soomaaliya dagaalada ayaa yimid kadib markii shalay uu magaaladaasi gaariyay murtada cabdishiid janan oo dhowaan kooxda riddada soomaaliya u soo magacowday taliyaha nise ee gadow maleeshiyaadka taageersan jubbaland ayaa weerar ku qaaday diyaarad keentay murtada janan wuxuuna kadib weerarkaasi isku bedelay dagaal xoogan oo magaalada gudaheeda ku faafay oo labada dhinac dhex maray murtadiinta taabacsan axmed madoobe ayaa ugu dambeyntii la wareegay gacan ku-haynta magaalada barda xaawo iyadoona dhinaca kale dagaal looga saaray magaalada kuwaasoo markii dambe isugu tegay xero lagu magacaabo u k oo ku taala duleedka magaalada inta la xaqiijiyo waxaa dagaaladaas ku dhintay ku dhowaad ilaa toban ruux halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaana u badan dhinacyadii dagaalamayay maxamed xuseen alkaadi oo ah gudoomiyaha gedo ugu magacaaban maamulka riddada ee jubbaland oo ku sugan magaalada barda xaawo ayaa sheegay inay ka adkaadeen kooxay uu soo diray xasan gurgurte qoladii halkan sida xoogga ah sharcidarada ku haysatay xafiisyadan hadda aan taagannahay oo jabsatay looga saaray guud ahaan degmada sida guddoomiyu sheegay waa seef wax dhibaataa ma jiraan si buuxda waxaa gacanta ugu hayo dowladda jubbaland cid walba oo qas iyo dhibaato gobolkan iyo deegaankan u keenaysana horeyna waa u sheegnay waana ugu celinaynaa kama aqbalayno xasan sheekh iyo tiimamka maafiyada uu soo dirayo oo ugu talagalay gobolka inuu ku dhibaateeyo awaaqib xumada ugu dambayso ay maaragtay halkan ka cabbi doonaan waa tan iyo mid ka daran waxaan leenahay xasan sheekhow nimanka dabadhelifyada ah oo gobolkan inay burburiyaan aad u soo diraysid oo bulshadannada inay dhibaateeyaan doonayo meeshaada ku cesho haddaadan ku ceshin middaan iyo mid ka daran bay arki doonaan xaaladda magaalada balda xaawo ayaa weli kacsan waxaana labada dhinac soo kala gaaray gurmudyo kala duwan iyadoona la filan karo inuu mar kale uu halkaasi dagaal ku dhex maro dhinacyada dagaalamay shacabka ku dhaqan magaalada baled xaawo ayaa shalay isaga barakacay magaalada kadib markii qaybo ka mid ah xaafadaha magaaladaas ka kooban tahay ay ku soo dhaceen qaar ka mid ah madaafiicdii labada dhinac isweydaarsadeen mahadsanid marwan madaxweynaha dowladda elitariya ayaa lagu eedeeyey inuu door ku leeyahay dagaallo laga cabsi qabo mar kale inay ka qarxaan gobolka tigree ee dalka itoobiya sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubo dagaalada ka socda gudaha dalka itoobiya ayaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraya iyadoo geeska waqooyi ee gobolka tigreena laga cabsi qabo in dagaal hor leh uu dib ugu qarxo kadib heshiiskii lagu qaboojiyey dagaalkii khasaaraha badan geystay ee laba sano ka socday gobolkaasi oo muddo ku siman laba sano iyo dheeraad ay ka soo wareegtay warbaahinta ugu afka dheer dalka jarmalka warbixin ay ka diyaarisay xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka tigreega ayay ku sheegtay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo isku horimaadyo goosgoos ah oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay waqooyiga itoobiya taas oo sii kordhinaysa walaaca laga qabo in ay meesha ka baxdo xasiloonnidii aan cagaha badan ku taagneen ee ka jirtay deegaanadaasi warbixintu waxay sheegtay in gobolka uu weli ka soo kabsan dagaaladii arxandarrada ahaa ee labada sano socday ee u dhexeeyey jabhadda xureynta tigree ee t b l f iyo ciidamada dowladda federaalka itoobiya kaasoo tirada dhimashada lagu qiyaasay lix boqoloo kun oo qof ka hor inta uusan dhammaanin heshiiskii nabadeed ee britoria bishii nofembar ee sannadkii waxba ma qorsheyn karno xilligan ayay tiri haweenay ku sugan maqalle oo ah caasimadda gobolka tigree oo la hadashay idaacadda d w iyadoo intaasi ku dartay in deegaanka uu ka jiro jawi colaadeed iskuna diyaarinayaan sidii ay ugu badbaadi lahaayeen maadaama laga cabsi qabo ayay tiri dagaallo hor leh oo dib ugu qarxa deegaanka intii uu socday dagaalkaasi ciidamada eritereya waxa ay taageereen ololihii ra-iisul wasaaraha etoobiya ee abiy axmed ee karnankaha t b l f laakiin dadka dhaleeceeya ayaa xilligaasi ka digay in nabaddu ay ahaan doonto mid jilicsan maadaama eritereya aysan ka qaybgelin miiskii wadaxaajiyoodka ee ka dhacay caasimadda koonfur afrika ee britoria idaacaddan laga leeyahay dalka jarmalka ee daawacday warbixintan ayaa farta ku fiiqday in maamulka eritereya uu ku lug leeyahay horinta dagaallo cusub oo laga cabsi qabo in ay dib ugu qarxaan gobolka tigreega ee waqooyiga dalka itoobiya iyadoo arrimahaasi ku soo ururisay dhowr qodob oo kala duwan kala qaybsanaanta ka dhex jirta gudaha tigreega qodobka kale oo xasiloonnida deegaankaasi sii wiiqaya ayaa ah qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhex jira kooxda tigreega laftirkeeda t b l f oo mar awood badneed ayaa kala jabtay kadib loolan awoodeed oo gudaha ah taasoo ah nuglaashiyo ay eritereya ka faa'iidaysan karto kala jabkaasi kadib jenaraal tadse warde oo ah taliyihii hore ee ciidamada difaaca tigreega ee laga adkaaday ayaa loo magacaabay madaxa dowlad ku-meel gaar ah ee ka jirta gobolka tigree ee magaalada maqalle wuxuuna ku booriyey in laga digtoonaado wararka marin habaabinta ah wuxuu ku dhaartay in aanu jiri doonin dagaal iyo daandaansi ka imaan kara dhinaca tigreega dhinaca kale khilaafka waxaa ku jiray guddoomiyihii t b l f dabartasiyoon jabra makaa'il oo garabkiisa lagu eedeeyey inay la shaqeeyaan eritereya walow eedeyntaasi ay si adag u beeniyeen waxaana dabartisiyoon uu ku baaqay xal siyaasadeed oo ku salaysan heshiiskii bretoria danta eritereya ugu jirta etoobiya oo kala qaybsan dagaal buuxa oo dhex mara etoobiya iyo eritereya ayaa laga yaabaa inuu ka soo hormaro waxa loo yaqaano dagaal wakaaladeed sida uu idaacadda jarmalka ee d w u sheegay karit cortis oo ah falanqeeyo ku takhasusay arrimaha geeska afrika oo ka tirsan macadka jarmalka ee arrimaha caalamiga iyo amniga ee s w b oo ah xarun cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada baarliin eritereya waxay faa'iidaysan kartaa marka ay etoobiya daciifto islamarkaana ay gudaha ka kala qaybsanto waana sababta dhibaatooyinka gudaha ee aan aragnay sannadihii lasoo dhaafay kuwaas oo intooda badani ay taageerto amaba ugu yaraan ay ka faa'iidaysato eritereya maadaama ay u aragto inay danaheeda istaraatiijiyadeedu adeegayaan ayuu yidhi falanqeeya karit cortis goobjoogayaal ay soo xigatay idaacadda jarmalka ayaa sheegay in eritereya ay tababartay kooxo hubaysan oo ku sugan gudaha etoobiya oo ay ku jiraan sida la sheegay maleeshiyada faano ee gobolka amxaarada saameynta militari midka dhaqaale iyo siyaasadeed ee eritereya halgan qaraar oo dhiig badani uu ku daatay oo socday muddo tobannaan sana ah kadib eritereya waxay ugu dambeyn ku guulaysatay inay ka godo etoobiya kii taasoo etoobiya ay ku weysay maranbiyoodkeedii tooska ahaa ee ay ku laheyd takadda casab tan iyo markaas eritereya oo uu hogaamiyo asiyaasi afwarki waxay noqotay mid ka mid ah nidaamyada ugu caburinta iyo go'doominta badan adduunka sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday kooxda ilaalada ee fadhigeedu yahay maraykanka ee the sentary eritereya waxay adeegsatay kulugulaanshaheeda colaadda tigrey si ay mowqifkeeda si weyn ugu xoojiso ayay tiri warbixintu jarles sater oo ah baaraha hogaamiyaha the sentary oo waraysi uu siiyey idaacadda jarmalka ee magaceeda loo soo gaabiyo d w ku sheegay in ay jirtay bilileqo nidaamsan oo ka socotay gobolka tigrey muddadii ay dagaaladu socdeen waxaana ka mid ah ayuu yidhi warshado la burburiyey oo loo daabulay dhinaca eritereya halkaas oo la geeyey waxyaabihii qiimaha lahaa oo dhan qaabka labaad ayuu baaraha hogaaminaya the sentary ku sheegay inuu ahaa ganacsi sharci darro ah oo ay eritereya kaga faa'iidaysatay tahriibka dahabka sisinta agabka dhaqanka iyo xitaa dadka ka yimid tigreega lacagta qalaad ee ka dhalatay ayaa la rumaysan yahay inay gacan ka geysatay maalgelinta howlgallada socda ee ay eritereya ka wado gudaha etoobiya warbixintu waxay xustay in ay soo baxayaan warar sheegaya in ciidamada eritereya ay xoojinayaan fariisimahooda u dhow xadka gobolka tigrey waxaana laga yaabaa inay horumarro ka sameeyaan gudaha etoobiya oo ay gudaha u galaan ilaa iyo toban kilomitir sida ay sheegtay hay-adda cilmi baarista ee the sentary etoobiya waxaa la qorsheeyey inay qabato doorashooyin qaran sannadka soo socda falanqeeyayaal ay soo xigatay idaacadda d w waxay ka digayaan in abey uu faa'iido siyaasadeed u adeegsan karo dhibaatada ka aloosan gobolka tigreega isagoo dhinaca kalena tan iyo kii soo nooleeyey baaqyada ah in etoobiya ay hesho marin badeed u gaar ah taas oo geeska afrika ka dhalisay xiisado diblomaasiyadeed iyadoo dadka qaarna ay cabsi ka qabaan duulaan militari oo dhex mara etoobiya iyo eritereya sidoo kale falanqeeyayaal ay soo xigatay warbaahinta aljaziira ayaa sheegay in dhinaca dowladda uu ka jiro mugdi iyo cabsi ay ku sababeeyeen istaraatiijiyadda ay adisababa adeegsanayso iyadoo doonaysa inay horiso colaadda gobolka tigreega iyadoo rabitaankeedu yahay in la wiiqo jabhadda t b l f maadaama ay arrintaani noqotay mid ka mid ah cinwaanada ugu waaweyn colaadda u dhexaysa garabyada jabhadda ka hor inta aysan kala furan oo mid ka mid ah garabyada uu afgambi ku samaynin maamulkii maqaarsaarka ah ee ka jiray gobolka mahadsanid cusmaan munaasabad lagu maamuusay arday ka qalinjabisay madarasada ibnu cabbaas ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxuudiin abuaiman degmada labaatan jirow waxaa dhowaan xaflad qalinjabin loogu qabtay laba iyo soddon arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo dhammaystiray barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee lagu barto madarasada ibnu cabbaas ee hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay munaasabadan ayaa si heer sare loo soo agaasimay waxayna ka dhacday masjidka jaamaca ee degmadaasi waxaana kasoo qaybgalay martishar fara badan oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka waxbarashada culimada odayaasha dhaqanka iyo waalidiinta ardayda ugu horeenna waxaa xafladda si rasmi ah u furay maamulaha madarasada ibnu cabbaas kaas oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay barashada qur-aanka iyo doorka madarasada ay ku qaadanayso tarbiyada akhlaaqda iyo aqoonta jiilka soo koraya kulankan geekilinrooga maybo ah ikhtitaam xaflatu ee ilmihii oo dhammaayeen tasxiixu tilaawati alqur'aani alkariim oo muddinaha ka jaran yaan fidhiin eyaalku mayba ha qaadadeena tasxiixu tilaawati alqur'aani alkariim muddo lix biloodee hamiyii maalan ya qaadadayan ee saddex bilood oo xifdiye ilinka dari hooyoona ka qaadadayan iyo diyaargarow intilka jari geeka marka maybaan fadhiyaana iniyo shahaadadiyoona lasi oo tasxiixigaasi in lahangebagabay kadib qaar ka mid ah ardayda qalinjebinaysa ayaa madasha ku soo bandhigay nuqul ka mid ah waxyaabihii ay barteen intii ay madarasada dhiganayeen waxaa aad loola dhacay sida ay ardayda u fahmeen culumta tafsiirka fiqiga akhlaaqda iyo axaadiidta taasoo muujisay tayada waxbarasho ee ka jirta madarasadan ka furan magaalada labaatan jirow والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا هل بوسعك أن تضيل التفاصيل التعريف من القراء العشرة وراوياه نعم هو النافع المدني وأما راوياه قالون ورش من هو القارئ الثاني من القراء العشرة وراوياه هو ابن كثير المكي وأما راوياه البزي وقنبل waxaa sidoo kale madasha ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen oo ah suldaanka guud ee beesha harin wuxuu suldaanku si qiiro leh ugu hambeliyey ardayda isagoo sheegay in ilbaxnimada ummaddu ay ku xiran tahay qur-aanka iyo cilmiga islaamka wuxuu ku booriyey waalidiinta in carruurtooda si joogta ugu dhiirigeliyaan waxbarashada diinta islaamka walahtanaanimbandhekaiisinba aragaasan iyo halkun shalay markii oo lijiyey oo ibnu cabbaas macadka markii lijiyey walahdan iyo dul akhriyaayan makasaan marka insha allahu tacaala juhdiyaa la geli dadaalaa la geli kolley marka maybo macalimeeya markan babac dhigan muddo dheer bacdisha marka maybo ah maybo unuba aragahayna waa milaha ta hortaana marka laha kabandhika ayaa kumada marka ikhwaa diintan islaamkan ma intaa ka deerti haska geysiis mana yaa intaa ka deerti xafladdan ayaa si aadah la isugu soo dabariday qabsoomiddeeda si aadahna looga soo shaqeeyey waxayna ka tarjumaysaa horumarka waxbarasho ee ka socda degmada labaatan jirow iyo dowrka weyn ee madarasada ibnu cabbaas ay ku leedahay barbaarinta jiilka diinta fahamsan sida aan u rajaynayno waxay sidoo kale ahayd mid dhiirigelinaysa xidhiirhka ka dhexeeya bulshada maamulka iyo xarumaha tacliinta iyadoo ay muuqatay in bulshadu reer labaatan jiro ay garab adag u yihiin horumarinta waxbarashada qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee sharciga ah mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina ardayda macadka khadiija bintu khuwaylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado sida warbixintanu ku hayo casaam carafaat maktabka dacwadda waa xarun muhiim oo ka shaqaynaysa fidimta dacwada islaamka iyo karuqaadidda diinta iyo kobcinta fahanka saxda ah islaamka maktabku waxa uu mudnaanta ugu horeeya siiyaa waxbaridda dadka qaybahooda kala duwan isagoona adeegsanaya macahiidda maraakiista duruus furan iyo munaasabada wacyigelin ah waxa uu dhanka kale macadka khadiija uu ka mid yahay xarumaha ugu muhiimsan halkaasoo dumarka ay ku bartaan qur-aanka iyo culuumtiisa iyo duruus kale oo sharciyaho kala duwan sidoo kale macadka khadiija waa halka lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta dadka dacwadda islaamka dhowaan waxaanu booqannay xarunta macadka khadiija bintu khuwalid ee uu ku leeyahay degmada celcadde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم macadkani waxa uu ka mid yahay xarumaha u firfircoon ee haweenka muslimaadka lagu baro culumta sharciga ah inta aan ku guda jiray booqashada macadkan ayay ardayda soo bandhigaan bandhig cilmiyeed heer sar ah oo muujinayay fahanka qodada dheer ay ka heleen culumta sharciga ah iyo isbeddelada aqooneed ee ka jira degmada celcadde قبل شروع في صلب الموضوع نقدم تحية طيبة عطرة ممزوجة بالحب والمودة إلى المسلمين في كل مكان وخاصة إلى أميرنا وقائدنا البطل الهمام الشيخ أبي عويدة أحمد عمر حفظه الله وإلى والي ولاية جدة الإسلامية الشيخ لقمان أبو أنس حفظه الله ورعاه ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونشكر أيضا الحاضرين نقول لهم نورتم حفلتنا بحسن الحضور يا معشر من حضر في مجمع يملأ الآفاق ضياء يا من أشرقت وجوههم كالقمر لكم منا تحية أغلى من الدرر وأزكى من العذر نحن الطالبات لإعداد الداعيات لمعهد خديجة بنت خويلد في محافظة العدل بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس ووجتبي oo tawalla wuu jeestay an jaa inuu yimaaday darteed hu nebi maxamed allacmaa ninkii indhoolaha wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow lacalahu inuu mudan yahay zakaa inuu isdahiro ow masameehaya dakar uu waansamo oo fatanfaca oo ay anfacdo addikra waanad ama mase ruuxi istaqnaa deeqtoomay iyo fa-aanta adiga nebi maxamedow low asaga tasaddaa u banbaxaysaa wamaa calayka ma aha nebi maxamedow dushaada an lahay zakaa inuusan isdahirin كتاب الصلاة باب المواقيت عن عبد الله بن عمر الشيبان واسمه سعد بن الياس قال وحا أويري حدثني وحا يشكي صاحب هذه الدار وأشار وهو كيشار بيده قعنتيس إلى دار عبد الله بن مسعود قال وحا أويري سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لا أيان ويدي أي العمل عمل كيبا أحب إلى الله الله أكتيس لو جعليها قال وحا أويري الصلاة على وقتها صلاة وقت لو تكدو قلت وحان إيري ثم أي محا كحوغو قال waxa uu yidhi biru lwaalidayn qultu waxaan idhi tuma ayu maxaa ku xugo qaala waxa uu yidhi aljihaadu fii sabiili illaah qaala waxa uu yidhi xadatanii bihina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ale ayaa kuwan ii sheegay walow isdadadtu aantaan ka siyaado dalbi lahaana la zaadanii waa uu i siyaadin lahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت يا أختي؟ أنا كذلك هل تستطيعني أن أسألك في سؤالك؟ نعم تفضلي في أي مدرسة أنت؟ أنا في مدرستي معد خديجة بنت خويل من هؤلاء الفتيات يا قطر؟ هن زملائي كم عيد في السنة؟ في السنة عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى شكرا لك يا أختي أنت أولى بالشكر أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحتى أولها الصحيح وهو ما اتصل سنده ولم يشذ أو يعد waxaan u mahadcelinayaa maktabu dacwatar lixarakati shabaab ulmujaahidiin gaar ahaan maktabkeenna gobolka gedo khaasatan haddana waxaan u mahadcelinayaa macallimiinteenna oo ilaahayga raxmaanka ahaa uu ku manaystay inay nagu bixiyaan juhdi badan waan idiin mahadcelinaynaa waxaan in leenahay haniian lakum intaas kadib waxaan soo dhowaynayaa adeecatul al andulus oo runtii la dhihi karo waa adeecad agtanada qaali ka aha cadowga agtiisana dhibaato ku aha oon isleenahay waa rugni ka mid aha min arkaanil jihaad insha allah waxaan rajaynaynaa inay maxay ahayda sii ballaarato waana u ducaynaynaa dhallinyarada ka shaqeeyo waxaan leenahay ilaahayga raxmaanka aha idin barakeeyo intaa kadib waxaan ku qaadanaa macadka oo noo socdo kow alqur'aanul kariim laba tafsiirkiisa waxaa noo saddexeeya fanul xadiid waxaan ka qaadanaa oo noo socdo kitaabka la yidhaahdo cumdatul axkaam waxaa kaloon qaadano noo dhammaaday kitaabka la yidhaahdo bayquuniya waxaa kaloo noo socdo maxay kitaabada socda ka mid aha maxay ahayd kitaabka la yidhaahdo kitaabu tawxiid uu iska leeyahay asheykh maxamed bin cabdiwahaab waxaa kaloo noo socdo kitaabka la yidhaahdo siira nabawiya oo ahaa kitaabka la yidhaahdo khulaasatulbahiya waxaa kaloo noo socdo duruusul carabiya kitaabka alajurumiya bandhig cilmiyeedkan ay soo bandhigeen gabdhaha daaciyaadka ee wax ku barta macadka khadiija bintu khuwilid ee degmada ciilcadee ayaa bannaanka soo dhigaya dadaalka hagaarlaanta ee maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga gada oo ku bixinayo dumarka muslimaadka ku dhaqan degmooyinka ee deegaanada wilaayadan mahadsanid casam warkii subaxnimo oo saako arbaco ah idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu